beijing ayaa ku dhawaaqday khamiistii in maraykanka uu soo celiyey afar qof kuwaasoo ay ku jiraan ugu yaraan saddex muwaadin oo shiinaha u dhashay oo beijing ay sheegtay in loo haystay ujeeddooyin siyaasadeed midka afraadna uu ahaa shakhsi ay tilmaantay inuu ku eedaysnaa dembiye oo ku noolaa maraykanka saddexda qof ee maraykanka ee lagu sii daayey heshiiska isdhaafsiga oo kale ah mark sweden kay lee iyo john long ayaa xilli dambe oo habeenkii arbacada ka soo degay saldhig militari oo ku yaala magaalada san antonio ee gobolka texas heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka ayaa imaanaya iyadoo uu sii dhammaanayo mudaxileedka maamulka madaxweyne jo biden oo xafiiska ka tegi doona labaatanka bisha januari ee sannadka soo socda biden ayaa u sheegay saxafiyiinta khamiistii shalay inuu la hadlay dhammaan saddexda qof ee xabsiga shiinaha laga soo daayey isagoo yidhi runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inay gurigooda joogaan dhammaan saddexda qof ee maraykanka ah ee soo guryo noqday ayaa loo aqoonsaday in si qalad ah ay ku xirnaayeen swiden oo xirnaa muddo laba-iyo toban sano ah ayaa wuxuu wajahayay xukun dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyey ka ganacsiga daroogada long ayaa sanadkii hore lagu xukumay xabsi daa'inah kadib markii lagu eedeeyey basaasnimo waxaa sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii soo xiray xafiiska maxalliga ee wakaaladda sirdoonka ee shiinaha ee ku taala koonfur bari ee magaalada sajo kadib markii shiinaha uu xiray xuduudihiisa oo uu soo rogay xanibaaddii dhaqdhaqaaqa gudaha ee shiinaha ee covid -19. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa arbacadii hoos u dhigtay digniinta safarka ee shiinaha heerka labaad halkii markii hore ay ka ahayd heerka saddexaad waxay hadda kula talisay muwaadiniinta maraykanka inay taxadir dheeri ah muujiyaan markay u safrayaan shiinaha markii hore waaxda arrimaha dibadda waxay kula talinaysay dadka maraykanka inay dib uga fiirsadaan safarka ay ku tegayaan shiinaha sababtuna ay tahay khatarta xarigga qaldan ee muwaadiniinta maraykanka isdhaafsiga maxaabiista ayaa ku soo beegmaya laba bilood kadib markii shiinaha ay sii daayeen david lin oo ahaa baadari masiixi ah oo ka soo jeeda gobolka californiya kaasoo ku dhowaad labaatan sano ku xirnaa shiinaha kadib markii lagu helay inuu galay qandaraas wax isdabamarin ah xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa muddo sannado ah waxaa hareeyey khilaaf weyn oo u dhexeeya labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka oo ku aadan ganacsiga xuquuqda aadanaha wax soo saarka arrimaha amniga oo ay ku jiraan basaasnimada iyo habka shiinaha uu kula macaamilo taiwan iyo sidoo kale taageerada beijin ee qeybta militariga iyo warshadaha ruushka